Dhaqanka wacyigelinta tallaalka cusub ee ka hortagga oof-wareenka iyo shubanka ee lagu qabtay magaalada Baydhabo ayaa waxaa ujeedkiisu ahaa sidii iskaashiga bahda caafimaadka iyo waxbarashada si loo xaqiijiyo bulsho caafimaad leh, waxaana ka soo qaybgalay qaar ka mid ah howlwadeennada Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed, dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha caafimaadka Baydhabo, aqoon-yahano iyo qaar ka mid ah ardayda baratay cilmiga caafimaadka ee jaamacadaha magaalada Baydhabo. Ugu horeyn, Dr. Cabdiraxmaan Alcadaala, Madaxa Caafimaadka Degmada, ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedka iyo muhiimadda laga leeyahay tallaalka cusub.
Maxaa la tallaalkan waa tallaal hadda wadanka ku cusub waaye sida uu hadda dhakhtarka noo sheegay tallaalkan oo BCV-ga iyo iyo rotaviruska waa laba tallaal oo macnihii wadanka uu adduunka waa ka jira laakiin wadankeena maadaama hadda ay ku cusub yihiin dadka marka waxaa loo baahan yahay marka dadkeena aad uguma baraarugsana keliya annaga dhibaatadan haysato waxaa waayo xanuunada ama oofareenka oo kale iyo shubanka waa meelaha ugu badan oo kaysaska ugu badan oo wadanka Soomaaliya oo lala tacaalo ka mid yahay marka talaalka maadaama la helay wax badan baa uu iska bedeli doono marka kiisaska ayaga ah marka yaa qayb ka noqon doono inay dadkii ku baraarujiyaan la gaarsiiyo meelihii oo host communityga dadka idbiyada ku noolaa dadka macnihii levelka dhexe ku nool waa laga yaabaa inay wax si kale oga manage garaystaan laakiin dadka communityga oo social media uu ku yaryahay xiriiradan social media uu ku yaryahay yaa gaarsiin karo waxaa gaarsiin karo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxday kuwa iskuulaadka dhigto qayb bay ka noqon karaana la yidhi si maartay laisku laisku laisku raacay inay qayb ka noqdaan programyadan marka talaalkana runtii hadda waxaan soo dhaafnay shan maalmood oo oo la qabtay campaign oo maxaa lahay kaas wuxuu ahaa miss lista iyo iyo b c v-ga runtii ob maalkan o b v-ga ama kan ooforeenka talaalkan ooforeenka rate fiican yaa boqol iyo laba boqol iyo soddon iyo toddoba kun aa la rabay in la gaaro tusaale ahaan in la gaara la rabay laakiin hadda boqol iyo toban kun oo cunug aa la talaalay marka taas xoogo farqiga waxaa udhexeeysa ayadoo waxay u baahan tahay marka wacyigelinta in lasii siyaadiyo marka qof walba oo qaybaha bulshada qayb ka ah inay roolkooda qaataan oo ugu horeeyaan ardayda jaamacadaha inay roolkooda qaataan ayaa horta mooyaan iyo horta yuu ku salaysan yahay ujeedka maanta maxaa lahay orientationkan in lagugu sameynayo marka anagana ka wasaaradda caafimaad ahaan mar walba garabkiinaan nahay Dr. Cabdiqani Caliyare, guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa ka hadlay muhiimadda kulanka wacyigelinta uu u leeyahay bulshada magaalada Baydhabo iyo guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed.
waliba ulijeedkageyga unkoyn waliba ahaa wacyigelin oo ku saabsan lamadan talaal oo dhan kaso pneumococcal conjugated vaccine iyo melarice rota virus vaccine sidood ogna waliba jartay e p i-ga oo wadanka soomaaliya la isticmaalay intii oo hay b c g benta mislis o b v i p v marka waliba jartay lama talaal oo laha ku kordhi wadankana lamadaas talaalna waliba ahaa b c v iyo rotavirus vaccine lamadaas talaalna ma eh lama talaal oo adduunka ku cusub ma eh waliba talaalo oo adduunka horey lahan isticmaalay lahan tijaabi labaatan sano ka hor la isticmaalayo waltarsho iyo walaaseti dhonloogya pneumococalka waliba ka hortagay cuduro badan laakiin waliba ku muhiimsan pneumonia ama ooforeenka rotaviruskan waliba ka hortagay shubanka lamaadion waliba ahan lama cudur oo unka badan oo olaadan aan dhimadayan yaalka under five years ka jiraan aan dhimadayan markan maadaama talaalshi la aragay inuu xoogo bahda caafimaadka leeyahay intii oo wali lagu aaminsanaayay iyo wali zaaid ina sheegno fadana adduunka dhan waa isticmaala leer wadamadan ka dambeeya hadda oo sanadkun laha ka daray oo isticmaalo soomaaliya ku mid eh chad sierra leone iyo south sudan saddexdaas afartaas wadan iyo waliba wadamo aan ka dambeeyay la siiyo adduunyada kale si officially aan isticmaalayaan